warbaahinta idaahiyuustan waxay ii soo tabanaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan daacadnimo
dadkii reemiyiga ahaa dadkii xoolo dhaqatada ahaa dadkii masaakiinta ahaa dadkii deegaankaas deganaa dhibaato runtii aada iyo aada u ballaaran ay ku dhacayso oo maaragtay dhimasho iyo dhaawac iyo barakac intaba isugu jira arrimahaas ayaa runtii aada iyo aada uga soconaya deegaankaas waana arrin laga naxo aada iyo aadna nagu haysta welwel dowladda soomaaliyana welwel ugu haysa annagana ka maamul ahaan welwel nagu haysa iyo dadka degan gobolkaba galguduud waxaan rikeynayaa ilaa shalay wasiirka arrimaha gudaha wasiir gudaha madaxtooyada iyo dhammaanba wasiiro kale oo ku sugan gobolka galguduud waxaa laga shaqaynayey dowladda sare halkaana lala hadlo islaman ahaantaasna dowladda etoobiya lala hadlo tafsiirka u jooga muqdisho iyo saraakiisha sectorfor labadan gobol ee hiiraan iyo galguduud maaragtay ka howlgelaya iyagana la gaarsiiyey iyo kuwa maaragtay saraakiisha joogta cadaado ciidamada etoobiya dhammaan haddana ayadoo sidaas shalay loo shaqeeyey waxaa muuqanaya dagaalkii inuu dib usoo laabtay oo nimankii iyo boolis ay saaka haddana dagaalka laabtaan deegaanada ka yimaadeen colaadana la joojiyo waayo dagaalku xal maahan in la wada hadlo la wada fadhiisto qaladaadka la ogaadan jira ayaa xalku noqonayaa marka waxaan soo jeedinayaa in ciidamada new boris ay ku laabtaan deegaanadii ay ka yimaadeen dadka reer miyiga ayna isdejiyaan wixii dhacay way dhacin ma soo laabanayaan dabeedna la fadhiisto oo la wada hadlo khasaaraha dhacay waxa kallifa khasaarahan inay yimaado dhammaanba waxaan keenaynaa arrintaas dadka meesha degan oo runtii aad iyo aad dhibaato badan usoo gaartay oo walbaba leh waxaan ka rikeynaynaa ciidamada new bolis iyo maaragtay dowladda ay ka yimaadeenba in amaro deg dega la siiyo oo laga saaro deegaanka dabadeedna maaragtay dadku helaan xasilooni iyo degenaansho si maaragtay wixii dhacay looga wada hadlo